نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga ee andalus qodobada xiisaha badan ee faafareebka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo weerar cusub ku qaaday dalka soomaaliya mar kalena ku sifeeyey qashin isagoo dadka soomaaliyeedna ku sheegay wasakh iyo burcad barnaamijka ayaan idinkugu haynaa hay-adda i m f oo sheegtay in lacag dayn ah oo dulsaar leh ay siinayso kooxda ridada soomaaliya maxaa xilligan ku soo beegay deyntan cusub halkeese ay ku dambaysay mashruucii deyn cafinta barnaamijka ayaan idinkugu haynaa dab khasaare xooggan geystay oo ka kacay mid ka mid ah xaafadaha ugu caansan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya wilaayada islaamiga ah ee gado oo dowla tasxiixa qur-aanka kariimka ah u qabatay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee gobolkaas munaasabadaas oo faahfaahsan ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نهج الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين waa habeenimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha jamaadu thani sanadka hijiri dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo aan ku bilaabayno qodob deg deg ah oo iminka nagu soo biiray mujaahidiinta ayaa caawa camaliyad istishaadiye ah ka fuliyey gudaha xerada nacnaca ee magaalada muqdisho xilli halkaasi ay ku faysanaayeen maleeshiyaad ka tirsan kuwa murtadiinta oo loo diyaarinayay duulaan ka dhan ah muslimiinta waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray maleeshiyaadkii halkaasi joogay iyo qaar ka mid ah saraakiishii hogaaminaysay ismaaciil salaad guuleed ayaa si dhow ula socday islamarkaana inoo soo koobaya haye ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka bukhaari caawa mujaahidiinta camaliyad istishaadiye ah ayay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan mid ka mid ah xeryaha murtadiintu ay ku leeyihiin muqdisho ee lagu magacaabo xero nacnac ee ku taala magaalada muqdisho camaliyadan istishaadiga ah waxa ay ka dhacday bukhaariyo gudaha xero nacnac xilli halkaasi ay ku feersanaayeen caawa maleeshiyaad murtadiin ah oo dhowaan halkaasi tababar loogu soo gebagabeeyey islamarkaana cadowga caawa ay qorsheynayeen maleeshiyaadkaasi in ay ka ambabaxaan muqdisho iyagoo duulaan ku ahaa deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga kadib markii mujaahidiintu ay xogtaa heleen ayay camaliyad istishaadiye ah oo barakaysan halkaa ka fuliyeen geesi ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa inuu bartamaha ka galay maleeshiyaadkii feelsanaa ee ku sugnaa gudaha xeera nacnac xilli halkaasi khudbado loogu jeedinayay khasaaraha aad ayuu u fara badan yahay ee dhimashada iyo dhaawaca murtadiinta kusoo gaaray camaliyadaasi wararku waxay tilmaamayaan bukhaariyo in meedad gogo-ay oo murtadiin ah ay daadsan yihiin caawa gudaha xera nacnac kadib markii halkaa camaliyad ka dhacday saraakiisha mujaahidiintu waxa ay si hordhaca noo soo gaarsiiyeen in khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac uu hadda gaarayo saddex iyo labaatan murtadiin ah inay ku dhinteen kula dhaawacmeen waana faahfaahin hordhac ah oo waxaa suuragal ah khasaaruhu inuu intaa ka bato murtadiinta caawa ku halaagsantay camaliyada istishaadiga ee ka dhacday xero nacnac bukhaari waxaa qayb ka ah saraakiishii maleeshiyaadka murtadiinta hogaamin lahayd oo iyagoo khudbado u jeedinaya camaliyadu ay dhacday waxaa lagu soo waramayaa in dhowr sargaal ay halkaa ku baktiyeen maleeshiyaad fara badan oo xilliga camaliyadu ay dhacaysay feel ku jirana ay halkaa ku lo-deen oo ay ku baaba'een camaliyada caawa ka dhacday xero nacnac maahan markii ugu horeysay ee mujaahidiintu camaliyad noocaan oo kale ay ka fuliyaan gudaha xeradaasi dhowr jeeroo hore ayay sidaanoo kale mujaahidiinta camaliyaad istishaadiya uga fuliyeen xero nacnac oo ku taala magaalada muqdisho halkaasoo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadkii halkaa ku sugnaa khasaaraha hadda hordhaca ah ee aan helnay waa saddex iyo labaatan dhimasho iyo dhaawac ah waxaana suuragal ah inuu khasaaruhu intaa ka bato maadaama camaliyadu ay ahayd mid mujaahidiintu si wanaagsan usoo qorsheeyeen sidii loogu talagalana u fushay allah ayaa ku mahadsan wixii kusoo kordhay insha allahu tacaala camaliyadaasi iyo khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyana waxaan kusoo gudbin doonnaa wararkeenna iyo barnaamijyadeenna soo socda الإسلام سيري واستقي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa weerar cusub ku qaaday dalka soomaaliya mar kalena ku sifeeyey qashin isagoo dadka soomaaliyeedna ku sheegay wasakh iyo burcad haddaba waxaa si dhow arrimahaasi ula socday maxamed xasan alfaatix goordhoweedna aan wax ka weydiinay ugu horeyn soo dhowow maxamedow muxuu yahay hadalka cusub ee taraam uu ka sheegay soomaalida iyo dalka soomaaliya waan dhowahay cabdiwahab aad baad u mahadsan tahay madaxweynaha dowladda saliibiyadda maraykanka donald trump ayaa isbuucyadii lasoo dhaafay wuxuu warbaahinta ka jeedinayay hadallo xanaf leh oo aad ugu weerarayo dadka soomaalida trump ayaa hadal cusub oo uu jeediyey wuxuu ku weeraray shacabka soomaalida iyo wadanka soomaaliya intaba isagoo goob fagaara ah kula hadlayay kumanaan ka mid a dadkii taageerayaashiisa xagjirayaasha xisbiga midigta fog ayuu ku dheeraaday ka hadalka ee soomaalida trump ugu horeyn wuxuu sheegay in dadka soomaalida ay yihiin qashin isagoo soomaaliya ku tilmaamay meel bulaacad wasaq ah runtii hadallo aad u qalafsanaa ayuu ku tacbiirinayay waxa uu ka aaminsan yahay soomaalida iyo dalka soomaaliya soomaalida wuxuu ku tilmaamay dad aan ahayn kuwa jira wax ay yaqaanaan keliya ku sifeeyay inay yihiin burcadbadeednimo isagoo muujinaya nacaybka oo u qabo shacabka soomaaliyeed wuxuu sheegay in annagu aan soo dhaweysana buu yiri dad qashinqub ah ayna ahayd inaan dad wanaagsan aan ka keensano wadamada sweden iyo denmark oo ay wax walba wadaagaan sida uu ku faanayey laakiin waxaan soo aruursanaaya ayuu yiri dad qashinqub ah oo soomaaliya ka yimid runtii hadalkiisa si aad ah ayuu u gelgelay baraha bulshada wuxuuna muujinayey halka uu ka taagan yahay dadka soomaalida trump sidoo kale wuxuu hadalladiisa dhowr jeerba ku celceliyey inuusan aqoonsanayn wax la yiraahdo dowladda soomaaliya oo loola jeedo kooxda ridada marka ay hadlayaan madaxda kooxda ridada waxay warbaahinta ka sheegaan inay yihiin dowlado madax banaan heer ay gaarsiiyaan inay sheegtaan inay yihiin qaran madax banaan sida xasan garguurta iyo ra-isul wasaarihiisaba ay dhowr jeer ku hadaaqeen laakiin trump wuxuu leeyahay soomaaliya kama jirto dowlad waa dal aan boolis lahayn waa dal taxta ah oo wax amni aan lahayn isagoo hadda sheegaya in soomaalidu ay yihiin kuwo qashinqub ah wadankaasna uu yahay meel wasaq ah marka hadalkiisana waxaa u sacbiyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda maraykanka oo hareer taagnaa iyo kumanaan ka mid a taageerayaashiisa oo dabcan uu u khudbadeynayay cabdiwahaabu bal aan dhegeystayaasha maqashiino qeyb ka mid ah hadalkii aadka u qalafsanaa ee trump uu ka sheegay soomaalida iyo soomaaliyaba And I say, why is it we only take people from shithole countries, right? Why can't we have some people from Norway, Sweden, just a few? Let us have a few. From, from Denmark, do you mind sending us a few people? Send us some nice people, do you mind? But we always take people from Somalia, places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. The only thing they're good at is going after ships. maalmo ka hor unbay ahayd markii uu si aad ah u ijaafeeyey jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan minnesota durbadiina warbaahinta caalamiga ah oo ugu horeyso warbaahinta ingiriiska ayaa falanqeyn ku sameynaya hadalkan cusub ee trump uu ka sheegay arrimaha soomaaliya maxaa xilligan kusoo beegaya baa la leeyahay hadallada noocani ah ee uu diiradda ku saarayo soomaalida waa mahadsantaha bukhaari marka laga soo tago hadalladan aadka u qalafsan ee trump uu kasoo saarayo arrimaha soomaaliya waxaa barbar socda safaro isdabajoog ah oo janaalada ugu sareeya ciidanka dowlada saliibiyada mareykanka ee qaaradda africa ay isbuucyadan ku marayaan qaar kamid gobolada dalka soomaaliya saraakiishan waxay tageen magaalooyinka boosaaso hargeysa iyo kismaayo waxaana laleeyahay mar kale ayay ku laabanayaan magaalada boosaaso in trumba uu hadalo noocaas ah uu soo saaro islamarkaasna uu ku hanjabo inuu dhaqaalaha ka jaran doono taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya iyo kooxda ridada oo u muuqda in hadda qaab hooseeyo oo meeqaamkiisa uu aada u liita uu ku wajaho waxaa la saadaalinayaa in ameerikaanku ay damacsan yihiin in isbeddel ay ku sameeyaan wujuudkooda ama joogitaankooda dalka soomaaliya waxaa laga yaabaa in kooxda ridada ay dhabarka isku jeediyaan oo ay la saftaan maamulada shahaadala dirada ah ee khilaafaadka uu kala dhexeeyo warar soo baxay waxay sheegayaan in magaalada nairobi lagu kulansiinayo dhammaanba maamulada ashaadala dirarka ee ka jira dalka soomaaliya iyo madaxda kooxda ridada maraykankuna uu dul dhigayo awaamirtiisii ugu dambeeyey marka cilaaqa ayaa loo yeelayaa hadallada isdabajooga ee taraamba kasoo baxaya saraakiisha ameerikaanka ah ee wareegeysanaya gobolada dalka iyo fariin dhowaan ka timid xukuumadda washington oo la gaarsiiyey magaalooyinka adis ababa iyo nairobi oo loogu sheegayo in maraykanku uu wax ka bedeli doono hanaanka uu ku wajaho arrimaha amni iyo midda siyaasadeed ee dalka soomaaliya marka waxaa muuqata in maraykanka uusan wax aqoonsi u haynin kooxda ridada marka loo eego hadallada kasoo baxaya donald trump iyo qaabka ay ula tacaamulayaan maamulada ashaadaldirka ah ee soomaaliya ka jira dhowr jeer ayay maraykanku bilihii lasoo dhaafay waxay sheegeen inay xirayaan safaaradooda ku taal xerada xalane ee magaalada muqdisho iyagoona soo saarayay digniino isdabajoog ah oo ay ku sheegayaan in amniga magaalada muqdisho uu faraha kasii baxayo iyo in aan laysku halayn karin halnaanka maalgelineed ee ciidamada kufaarta afrikaanta ah
الإسلام سيري واستقي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka hay-adda i m f oo sheegtay in lacaga deyn ah oo dulsaar ah ay siinayso kooxda ridada soomaaliya maxaa xilligan kusoo beegay deynta cusub halkeese uu ku dambeeyey mashruucii deyn cafinta qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud ahaan mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa faahfaahino laga helayo weerar qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen kolonyo murtadiin ah kaasi oo ka dhacay duleedka degmada afgooye qaraxaasi waxaa ku dhintay toban murtad oo uu ku jiro taliyihii ciidanka watay dhaawacuna waa saddex murtad waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa hay-adda i m f oo sheegtay in lacago deyn dulsaar ah ay siinayso xukuumadda muqdisho xilli xukuumadda muqdisho ay dhammaadkii sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii ku faantay in laga cafiyey dhammaan deymihii lagu lahaa ay hay-adaha shisheeye ee arrimaha maaliyadda ku dhawaaqeen in ay gurmad maaliyadeed u baahan tahay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho hay-adda lacagta adduunka ee loo yaqaan i m f ayaa soo saartay warbixin ay ku sheegayso in miisaaniyadda dhaqaale ee xukuumadda muqdisho ay ku kabayaan afartan milyan oo dollar taasi oo ka dhigan in deyn cafintii aysan wax faa'iide ah keenin oo madaxda villa soomaaliya ay yihiin kuwa la nool tuugsiga iyo gacan ohorsiga dowladaha shisheeye waxaa kale oo ay intaa ku dareen in ay sii daayeen soddon milyan oo dollar oo deg deg ah oo lagu xoojinayo dhaqaalaha xukuumadda muqdisho ee aadka u sii liidanayay sanadadii lasoo dhaafay lacagtan ayaa ah deyn cusub oo maamulka xasan gurguurte uu ka qaadanayo hay-adda maaliyadeed ee ugu weyn reer galbeedka waxaana lacagtan oo ribo dulsaar leh lagu qorayaa dhinaaca shacabka soomaaliyeed waxaa fashilmay dhammaan iskudayadii ay imf ku doonaysay in ay sare ugu qaado dhaqaalaha xukuumadda muqdisho iyadoo amaradii ay bixisay ay ka mid ahayeen in lacago canshuur xaddhaaf ah lagu soo rogo shacabka muqdisho balse lacagahaas ayaan wax weyn ka tarin dhaqaalaha sii gabidhaclaynaya ee maamulada dabadhilfyada soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dab khasaare culus geystay oo ka kacay deegaan ka tirsan ismaamulka nairobi wararka ka imaanaya waddanka kenya ayaa sheegaya in dab xoogan oo ka kacay dhismayaal ku yaal xaafadda malango kubwa ee deegaanka mathare ee ismaamulka nairobi dabka ayaa la soo wariyey in uu saaka qabsaday dhismayaal iyo guryo dhowr ah oo la degan yahay oo ku yaal deegaanka mathare waxaana uu si fudud ugu sii faafay dhowr dhisme oo kale sida ay soo sheegeen ilawareedyo maxalli ah dadka deegaanka ayaa soo sheegay in dabka uu geystay khasaare baaxad leh uuna burburiyey dhismayaal dhowr ah gurmadka ay sheegeen in uu soo dibdhacay taasina ay keentay in uu dabku khasaare culus geysto inkastoo aan khasaare nafeed la soo warin haddana waxay dadka deegaanku sheegeen in ay ka cabsi qabaan in dabka uu ku naf waayey ilmo yar ilaa iyo hadda si rasmi ah looma ogaa sababta dabka keentay walow wararka qaar ay sheegayaan in dabka uu ka dhashay cilado koranto intii uu dabku socday waxaa hakad galay isku socodka dadka iyo gaadiidka ee xaafado muhiim ah sida la soo warinayo waxaana ka mid ah goobaha uu isku socodkoodu xirmay wadooyinka xaafadaha kale ah juuja huruma iyo islii waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa maraykanka oo sheegay in uu baarayo kiisas dhimasho oo lala xiriirinayo tallaalka covid nneteen dowladda maraykanka ayaa shaacisay in hay-adda cuntada iyo daawooyinka ee f d a ay bilaabeen baaritaan ballaaran oo ku saabsan dhimashooyin loo malaynayo in ay xiriir la leeyihiin tallaalka covid nneteen afhayeenka wasaaradda caafimaadka maraykanka ayaa sheegay in baaritaanku uu weli socdo islamarkaana aan weli la cayimin da-da saxda ah ee dadka ay arrintu khusayso tallaabadani waxay timid kadib markii madaxii f d a ee hore uu sheegay in hay-addu ay baarayso warbixinno la xiriira dhalinyaro ku dhintay xaalado la tuhunsan yahay in ay tallaalka ka qaadeen warbixin gudaha ah oo ay diyaariyeen mas-uuliyiin sare ayaa tilmaantay suurtagalnimada in ugu yaraan toban caruur ah ay u dhinteen barar ku dhacay muruqaha wadnaha kadib tallaalka taasi oo ku salaysan qiimeyn hordhac ah oo lagu sameeyey sagaashan iyo lix kiis oo dhacay intii u dhexaysay labada kun kow iyo labaatankii iyo labada kun afar iyo labaatankii natiijooyinkan weli looma gudbin joornaal cilmiyeed rasmi ah mana cadda xog faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda caafimaad ee caruurta ama shirkadaha soo saaray tallaalkan xubintiina waa inaga intaa cabdulwahaab caawa
الإسلام سيري واشتقي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشر الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo wilaayada gado magaalada ceelcadde ee wilaayadii islaamiga ah ee gado waxaa si rasmi ah uga qabsoomay dowro tasxiixa qur-aanka kariimka ah oo loo qabanayo macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga degmooyinka iyo deegaanada gobolkaasi taas oo socon doonta muddo lix bilood ah xafladii furitaanka oo dad badan ay kasoo qaybgaleen ayaa ugu horeyn waxaa goobtaasi ka hadlay sheekh maxamed jamaal oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aldaalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh balaga alrisaalata waadda alamaanata wanasaxa alumma wajahada fi llahi xaqa jihaadihi xataa ataahu alyaqiinu min rabbihi ama bacd ikhwaani fi llah ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala awalan wa aakhiran allaha runtii subxaana wa tacaala naga dhigay addoommo muslimiin ah ilaahay subxaana wa tacaala caabudaya naga dhigay waxaan ilaahay ku caabudaynana ay tahay allah subxaana wa tacaala waxa uu jecel yahay ou raalliga ka yahay runtii ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ugu mahadinaynaa ikhwaani gaarsiinta allahna soo gaarsiiyey xilligan ilaahay subxaana wa tacaala shareecadiisii la tadbiiqinayo sunnaha nebigiisii moxamed calayhi salaatu wassalaam yacnii itbaaciisii maanta yacnii la hirgelinayo raayadii laa ilaaha ila allahu moxamedun rasuulullah nebi moxamed raayadiisii aan ku hoos noolnahay runtii waa fadli wey waa cizi iyo sharaf ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey marka ikhwaani fillaah allah subxaana wa tacaala wuxuu na siiyey qur'aankan kariimka ah muxkamka ah munazalka ah wey oo ilaahay subxaana wa tacaala kalaamkiisa kalaamu rabbialcaalamiin runtii ikhwaanii anigoo soo qaadanaya xafladatan halkan maanta iftitaaxa yacnii maaragtay furidda ama bilaawidda madarasadatan loogu talagalay tasxiixa qur'aanka waxaan leeyahy ikhwaani filah qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala weynayntiisii ay ka mid tahay waxaad maanta loo socda meesha loo fadhiyaa ilaahay subxaana wa tacaala qur'aankiisa oo la weyneeyo weeyaan qayb ka mid ah wey allah subxaana wa tacaala qur'aankiisa ikhwaani waxaa lagu weynaynayaa horta in la barto lafdigiisa in la barto ayaa lagu weyneeyaa ikhwaani fillah waxaa lagu weyneeyaa macnihiisa in la barto waxaa lagu weyneeyaa in ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudo maxaa yeele qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala anaguna la hadlaya hadduu wax farayana anaguna faraya hadduu wax riibayana anagu naga riibaya hadduu wax xalaalaynayana anagu noo xalaalaynaya hadduu wax xarimayana anagu naga xarimaya hadduu wax xukumayana anaguna xukumaya ikhwaani fillah soo ma jeedid haddii uu wax boorinayana qur'aanka ilaahay anaguna boorinaya waa ciziga iyo sharafta ilaahay subxaana wa tacaala caalamkan nagu siiyey waa qur'aanka wey ikhwaani fillah marka qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala weynayntiisii weeyaan waxa meesha loo fadhiyo wey maanta runtii waxaan u dagaalamayno waxa dhiiggeena u daadanayo waxaan maanta ilaahay subxaana wa tacaala aan ku raaligelinayno reeraheennii eheladeenni aan ugu sahaajirnay ikhwaani wax kale maaha ilaahay subxaana wa tacaala qur'aankiisii inuu kor noqdo weeyaan oo asiga keliya uu noqdo midkaan ilaahay ku caabudayna subxaana wa tacaala qur'aanka iyo sunnaha nebiga moxamed calayhi salaatu wassalaam inay noqdaan kuwa maanta na hogaamiyo wey sooma jeedid baynamaa cadowga ilaahay subxaana wa tacaala maanta waxay ku tiirsan yihiin baybal iyo dimuqraadiyo iyo waxa soo racay tahay anagu maanta ikhwaani fillaah waxaan ku cisownay waxaan ku sharafownay waxaan caalamkan gaalo aan uga go'nay waa ilaahay subxaana wa tacaala qur'aankiisii ogaad ikhwaani fillah waa sunnaha nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam weeyaan ilaahay baa nugu ciseeyey soo ma jeedid ilaahay baa nugu sharifay allah baa nugu karaamayey subxaana wa tacaala ikhwaani fillah qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa lama koobi karayo soo ma jeedid tartiilkan maanta adduunyada allah una faray subxaana wa tacaala ilaa maalinta qiyaamaha ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisay socon doonta ogaada aan noqonno kuwa qur'aanka ilaahay weyneeya nafteen horta aan aragno qur'aanka kan aan isu aragno qur'aankan inaan nahay dad ku cizaysan inaan nahna wey haddii adigii qur'aanka ilaahay xumbaarsan ood isu haysato nin liita oo yani caalamkaba ka liito anima b h d baan wataa jaamacad hiblaayo maadiman ka soo haddaad tidhaahdo oo qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala aad liido ikhwaani waxa weeye waa sharafxumo weeyaan waa dulanimo wey marka aan nafteena aan yani ku weynayno ilaahay subxaana wa tacaala qur'aankiisii barashadiisii yacnii maaragtay lafdigiisii aan baranno oon iska saxno macnihiisii aan baranno ilaahayna aan ku caabudno subxaana wa tacaala hada wabillahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin intaasi kadib waxaa munaasabadda isagana ka hadlay sheekh xayaakallah bismi illaahi araxmaan araxiim allahuma ajcalnaa haadiina mahdiyiina hayra daaliina walaa mudiliin silman liwliyaa'ika xarban calaa acdaa'ika nuxibu bixubika man axabaka ونعادي بعداوتك من عاداك اللهم إنك قلت وقولك الحق أدعوني أستجب لكم اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mahad ilaahay baa iskale dhammaan mahad oo dhan ilaahay baa iskale jalla wacalaa aad iyo aad bay u mahadsan yihiin culimmadii walaalaha ahayd ee meesha ka hadashay mahad ballaadhan oo kale waxaan u soo gudbinaynaa wilaayada gedo iyo aqsaamteeda iyo nuqabadeeda oo iyaguna meesha nala fadhiya dadaal badanna soo bixiyey idinkana waxaad leenahay ilaahay subxaana wa tacaala juhdiga aad soo bixiseen iyo duruustii aad kasoo tagteen iyo ardayda aad kasoo tagteen ilahay ciwadkeeda fi dunya walaakhira allah idin siiyo dhallinyaro wixii dardaaranaha culimada ayaa dhammaysay hal jaanib oo yar unbaan rabaa inaan yar taabto qadiyadaasina waxaa wa qadiyatu alamaana allah wuxuu leeyahy ina caradna alamaanata cala alsamaawaati waalardi waaljibaal fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna mina ilaa aakhiri alaaya ayaddaas waa ayad aad iyo aad u goodi adag ilaahay uu ugu hanjabayo dadka ammaanaadka dayacay innagu dhammaanteenba ka mu'miniin ahaan dad ammaanayaalha inaan nahay dhammaanteenna waalayna weydiin doonaa ammaanadaas ammaanadaadiisaanna waxaa ka mida fii kulli sabaaxin wa masaa'in waxaa idinku soo kallahda caruurtii iyo aabbayaashii aabbayaasheen iyo hooyooyinkeen awlaaddoodii iyo beerkoodii baa idinku soo kallahaa markaasaa wax alyaala waxaad doontaan baad ku qortaan ammaanada inaad ilaah uga baqataan baa la rabaa subxaana wa tacaala waxaad ku qoraysaan waa kitaabkii ilaahay siday culimmadu sheegeen kitaabka ilaahay ninkii ku dhaqmaa ayaa diintiisu baraka leedahay ardaygiisuna uu baraka leeyahay haddaad kitaabka ilaahay danahaaga aad ku gaadhayso oo ku reero korsanayso oad ku ilmo korsasada muqaaxidoo kaleeto diintaadu baraka ma yeelanayso ilmahaad soo saartaana baraka ma yeelanayo caruurtaa yarna ummadda nebi maxamed aad gacanta ku haysaan ilaahay uga baqa tarbiyadoodu sunno ma ah waa waajib si aad qur-aanka u baraysaan ayaa tarbiya alislaamiya alkaamila dhaqankii islaamka oo dhammaystiran inaad bartaan baa laydinka raba rabbigood bara nebi maxamed bara sala allahu caleyh wasalam asxaabu rasuulillaahi bara calayhi salaam salafu haadihi lumma bara see loo barahaya waa inaad uga sheekaysaan qisaskii nabigeenna caley siiradii nabigeena looga sheekeeya khasawaadkiisii looga sheekeeya waa in kadaalika looga sheekeeya asxaabtii rasuulka salalla aley wasalam khasawaadkii nabiga la galeen iyo nafuurkay sameeyeen iyo dadaalka ay bixiyeen iyo juhdigay bixiyeen habeen iyo maalin baan aha inaad uga sheekaysaan salafkeen iyo siday adduunyada uga tageen diinta ilah uga hormarsadeen looga sheekeeyo markaasa waxaad noqonaysaan mustaqbalkii ummadda kuwii dhisahayey waxaad noqonaysaan madaxdii ummadda kuwii soo saarahayey waxaad noqonaysaan mucalimiintii ummadda kuwii soo saarayey wiilashii gabdhaha ad haysaanin werinta booskiina ayay buuxin doonaan ayagaa mucalimiin iyo mucalimaad isu bedeli doona ayagaa hogaamiyeyaal noqon doona ayagaa culimo noqon doona ayagaa qudaad noqon doona maantaad marka fursad haysataan werinta adigu waxaa laga yaabaa inaad dhimato ilaahay aad la kulanto subxaana wa tacaala laakiin nabigu wuxuu noo sheegay sal ly slam qof kasta oo arrada korkeeda ka taga saddex ayaa raacda itnaani baa soo laabanaya wayabqa maxaa ku hadhaya waaxidun camalka saalixa ku hadhaya camalkan aad qabanaysaan waa camal saalixa oo mucalimiinimadii aad waxbaraysaani waxaa weye qofku markuu dhinto camalkiisu waa go'ahaya laakiin maxaa soo hadhaya qofkii walad saalixa ka tegey iyo qofkii dadka khayrka baray oo khayrkiisa lagu sii intifaacahayo khayrkaa badan baad ku taagan tihiin carruurta aad haysaan u naxariista carruurtu sawir wanaagsan ha idinku arkaan muuqaal qurux badan ha idinku arkaan weysaqab qur-aanka ku dhiga ilmahan waa amra inuu soo weysaystaan markay guryahooda ka imanayaan duxada hortooda ku tukada isniintii khamiista hortooda ku afura ardadu waxa weye taahiir bay samaynaysaan kadaalika waxa weye idinku maanta jihaad waxaad weye qur-aan baad dhiganaysaan biamnin wa ammaan ba wax ku dhigaysaan laakiin dhallinyaro yaroo facdiinna ah oo wakhtiga ugu fiicnaa jooga fii muqhtabil cumrin jooga ayaa maanta ogtihin xabad inay jirkooda u dhigahayaan bal ee qaarkood waxaa weeye way degdegahayaan kolkaas istishaadiyeen qimaasiyo gelayaan ayagoo xaalkoodu yahay wacajiltu ilayka rabbi litardaa ilaahu waan kuu soo degdegay saaad iga raal noqoto ragga booskaa galay ee gaalada la xisaabtamahaya waxaa laydinka rabaa booskii ka dhinnaa meesha ayadana idinku buuxsaan awlaaddii aad waxbartaan awlaaddii aad tarbiyaysaan inay boqorradii adduunka yihiin inay gaalo beri la xisaabtamaan inay ummadda badbaadiyaan inay qur'aanka badbaadiyaan inay luqadii carabigahayd badbaadiyaan inay akhlaaqdeennii qiyamkeennii badbaadiyaan dadka laga rabaa inay wax ku carbiyaan idan saqri weyn baad islaamka u taagan tihiin muslimiin booskiina yaan islaamka looga soo dhicin carruurteenna ilaaliya waxaa jirta waddankii aflaam baa lagu qaybinayaa aflaamta ayaa ka kontarooli karaya carruurta idinkaa ka kontaroolaya carruurta waxaa lagu mashquulinaya banoon iyo maalayacni baa lagu mashquulinaya oo gaalo laga soo qaatay yaa ka kontarooli karaya hooyadu waxba marmaysa adig kuu dhiibtay aabbuhu adigu kuu dhiibay ikhwaani waxa weye boos weyn baad islaamka u taagantihiin madaxdii islaamka idinkaa laydinka sugayaa mucalimiinta islaamka idinkaa laydinka sugayaa dalka kuwii xorayn lahaa idinkaa laydinka sugayaa hogaankii islaamka idinkaa laydinka sugaya idinkuna ehelkeedii noqda annagana dhammaanteen ilaahi subxana wa tacaala makaanka sharafta badan si inoogu kulmiyey ilaahi jannatulfirdowsilacala allah inagu kulmiyo ilaahi jannatulfirdowsilacala allah inagu kulmiyo diinkeen iyo dadkeen iyo dunyadan allah barakeeyo jihaadka allah inoo barakeeyo jihaadka allah inoo barakeeyo jihaadka ciddii u hagar baxda ilaahay subxana wa taala kurbo dhan allah ka dulqaado jihaadka ciddii jallaafaynaysa ilaahay inaga qabto allah inaga qabto si deg deg allah inooga qabto wasalla calaa sayidina maxamed wala ali saxbi ajmaciin dadkii munaasabadan ka soo qayb galay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa doctor xanafi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى ولك الحمد ولك الشكر إذا رضيت ولك الحمد ولك الشكر بعد رضاك يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal ilaahay baan u mahad celinaynaa mahad aan bilaaw iyo dhammaad midna lahayn makaankan uu soo kulmiyey ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala si halkaan noogu kulmi aakhiro inuu jannada noogu kulmiyo ilaahay subxaana wa tacaala macallimiinta dowradan maanta loo furaya cabdullahi bin mascuud litasxiixi alqur'aani alkariim runtii waa dowro aad iyo aad quluubteena ugu weyn ilahay ajirkiina xasaanka diin saar intaa ka bacdi ikhwati cizaa ikhwaani waxaa la rabaa horta mugow inaan mid qaadano dhammaanteen dad socdaan nahay dad jooga manihin adduunyadan awal horta maskaxdan aan gelinno goormaan soconaynaana ma naqaano ma caawaan tegaynaa ma beriyaan tegaynaa ma beri dambaan tegaynaa ma naqaano macallinka waa dhimana amiirka waa dhimana shiika waa dhimana madaxweynaha waa dhimana murtadka waa dhimana kulli waa la dhimanaya ninka caqliga le waxaa waaye ninka isaa war xaggee loo socdaa walaashaa dhimataa laga yaabaa hooyadaa dhimataa laga yaabaa saaxiibkaa dhintaa laga yaabaa canugaada dhintaa laga yaabaa xaggee loo socdaa ilaa ayn xaggee loo socdaa waa la socdaa intee loo socdaa meel aakhirila loo socdaa horta waa inaan noqonaa ahlul aakhira waa inaan noqonno qofka markuu ogaada meesha u socdo meeshaas markaan qalbigeena gelinno waxaan kordho waa noo fudaana iqwaani waa noo fudaan inaan diinta baranno inaan diinta u gargaarno inaan diinta garab siino maxaa ilaa aakhira waxaa lagu xisaabtamayo waa ajir iyo xasanaad waay wixii la shaqaysa aakhir la goosanaya man camila saalixan falinafsih waman asaa'a facalayha wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid haddii adduunya qiimo la leedahay ilaahay subxaana wa tacaala nabi maxamed u dhaafila joogi lahay wax qiima adduunyada ma laha iqwaan qur-aanka muhiimaddiisu waxay tahay in lagu camal faraal rabaa dhibka maanta ummadda islaamka haysto soomaaliya haysto muslimiin haysto waxaa weeye qur-aankii ma lagu camal falaayo limaada anaga aan gacan u goynaynaa aan u jihaadaynaa oo naloo dilayaa oo naloo tafiiqinaa waxaan ahnay qur-aanka ha lagu camal falo ma suuragelaysaa marka cadaalad ma noqonaysaa nin dhahaa qur-aankan dhammaantiis ha lagu camal falo iyo nin dhahaa maya musaan ka qaadayna nin dhahaa ma suuragelaysaa maya ma suuragelayso runta aan isku sheegno ilaahay aan ka barno waxaan ilahay weydiisanaa subxana wa tacaala ikhwaani culummo allay aanqiraan u soconnaa adduunyaha fiiriinina hamigiina ha sarreeyo diinta ilaahiya maanta garab u baahan diinta ilaah gargaar u baahan man ansaari ilalahi maanta taagan tahay man ansaari ilallaahi diinta ilaahiya la diiday kitaab qur-aan maku dhaqanaa maya ma rabno hada wabilahi towfiiq wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu intii ay munaasabadda socotay waxgaradkii munaasabadda iyaguna ka hadlay waxaa ka mid ahaa nabadoon cabdulaahi ansaari alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala aldaalimiin wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna lima tuxibu watardaa qowlan wa ficlan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayuha alikhwa allah baa mahadlay subxaana wa tacaala u mahad celinaynaa nicmadiisa aadka u faraha badan nicmadaas usaan cidna tira koobi karin baan allah uga mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa walaayada juhdiga bixinaysa oo in diinkii loo adeego oo dadkiisii la wacyigeliyo oo la baraarujiyo ka shaqaynayso waa u mahad celinayna uma qoladiinna ardada ah oo macallimiintii deegaanka ah aqbalaadda aad aqbasheen ilaahay ajar haydinka siiyo miisaankiina haydinku macallimiin baad tihiin diin baadna dhigaysaanoo waxaad dhigaysaan waa qur-aankii waxaa la rabaa laba qodob al ikhlaas walmutaabaca waxaa lagu baray sidii nebi muxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uu qur-aankan ugu dhaqmay baa lagu baray ama lagu barayaa walaalow sidii ayada ahayd u baro ma u baratay alle darti ha kaa ahaato alle ugu dhowow qalbigaada fayoobe waxaa la rabaa walaalayaal ama adeerayaal mas-uuliyadda inaad qaadataan shucuur bilmas-uuliya dadkan waa dadkii ummaddan deggan waddankaoo muslimka ah beerkoodii dadkan la idiin dhiibay waana dadkii la rabay inay diintan difaacaan oo berrito xambaaraan kitaabkan ilaalintiisa waa dadkii aad berrito ilaahay agtiisa la tegi lahaydeen inaad si wanaagsan oo ikhlaasa wax u bartay waxaan aan hadda ku dhex soconnana waa un maalmo macallinka aad waxaa noogu badan macallinka inuu mushaarka yar ka afiiriyo waa nugu badanta khidmada yaroo carudada ka qaado waa nugu badanta macallimiin ikhyaarahoo ilaahay iimaan iyo qanaaca siiyeyna waa nugu badan yihiin war waxaan waa wax yar waana adduunyao sidii culimmada aad u faahfaahisay runtii hadday dunidu tiir leedahoo lagu tanaadayo toosanow nebi maxamed baan laga taxaabeene ninkii tala i weydiinhayow toobadda ha seegin inaan isfahnay baan u malaynayaa nin weyn intuu dhahana waa dardaaran intuu cunana waa sahay kulliganna marka hadda dad waaweyn baana ninka idinkugu yar labaatan buu jira midda kale adi ilaahay waa ku abuuray koonka aanu ku keenay nin buu kaa dhigay islaam buu kaa dhigay mas-uuliyad buu ku saaray macallin baan ahaa tiri meel baad fadhiisatay ummadda maxaad ugu tooranta ma isweydiisa to ninka qoriga haysto gaalkaasuu hor taaganyi inuu dilo iyo in la diluu diyaar u yahay ma tahay mase ma aha maxaa u taaganta sheekh waxaa u taagan tahay ummaddan inaad soo saarto inaad safkan soo buuxiso inaad raggan shahiidahaya beddelkoodii keento inaad ummaddan maaragtaa ka dhigto ummad qayima oo akhlaaq leh oo tarbiye leh oo baariyaal ayagoo a guryahoodii ka soo baxay oo wax soo barta oo islaamka ku biiray kaasaad u taaganta oo lagaa rabaa waa xilku saaran shucuur bilmas-uuliya qaado macallinow ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryanaa inuu diintanadana naafaca ka dhigo cadowganana naga dulqaado jazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu sidoo kale qaar ka mid ah nabadoonnada deegaanka ayaa iyaguna kelimad halkaasi ka jeediyey alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aalimiin washhadu an laa ilaaha ila allah waliyu saalixiin waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuluh amaa bacdu yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala fii kitaabihi alcaziiz yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha waquuluu qowlan sadiida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum waman yudic illaaha warasuulahu faqad faaza fawsan cadiima amaa bacdu awalan allah baan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala nimcada islaamka iyo iimaanka allihina siiyey ayaan u mahad celinaya alxamdulilah uma alxamdulilah waxaan u mahad celinaynaa raggan dhallinyarada oo kitaabka ilaahay xambaarsan oo ardada ka soo tegey oo la rabo in wax loo siyaadiyo si ay ugu noqdaan meelihii ay ka imaadeen ay uunu anfacaan man tacallama alqur'aana wa callama ilaahay dadkiisa waxaa ugu fiican qofkii barto diintiisa haddana baro dadka waxaan marka idinkula dardaarmaynaa dadka maanta nool raggaa dinka idinla eg baa waxay ku jiraan ama ay ku jilib xiran yihiin furumaha lagu difaacaya cadowga iyo murtadka dabadhilifkoo soo raacay way difaacayaan oo oga tegay xaasaskoodii xoolahoodii waalidkoodii kitaabka ilaahay inuusan gaal ku ciyaarin bay u bambaxeen waxay u bixiyeen naftoodii iyo wakhtigoodii iyo maalkoodii iyo awlaaddoodii iyo waalidkood bay oga tageen ilaahay waxaan leenaha kuwaas garabkooda allaha jiro wax aan ku jiifno ku naaloonayno ama aan wax ku baranayno ama aan kunaaloolan ayaga wey ilahay kuwaas la jiro cadowga hor fadhiyana garabkiisa allah ka baxo rubuc iyo argagax allaha geliyo adinka waxaad tihiin dadkii diinta dadka inuu balal rabay alculamaa warasatlambiyaa inaad soo saartaan jiilal difaaco kuwaas mustaqbalkana kitaabka ilaahay ku xukuma ummadda muslimkaa kana hortaga cadowga iyo gaalada bartana dadka wadda ay mariyaan adinkana kuwaas inaad soo saartaan baa laga rabaa si kuwaas aad u soo saartaan waa adinka shaqsi shaqsi qof walbaba naftiisa mas-uuliyadda saaranna uu ogaado adinkana intaasaa laydinka rabaa awalan ilaahay baa mahadle allihii halkaa nagu kulmiyey annagoo muslimiina allaha saa mahad dhammaanteed leh waxaan leeyahay dhallinyaro culimo macallimiin fursad baad saaka haysataan dad badan oo aad ka soo tagteen aysan haysanin maxaa yeelay inta aad taqaanaan nimaan aqoonin baad saaka ka soo tagteen waxaa la rabaa qalbiga aan ku qabanno ajirna aan u niyoonno inaad waxna naftiinnana u barataan ummaddana aad wax u barataan waa kuwa dalka iyo diinta iyo dadka inay waxtaraan la rabo waaye yaa la rabaa haddina heerkaas inay gaarsiiyaan waa adinku sead ku gaarsiinaysaan waxaa naloo sheegaya inaan xambaarno ka run sheegno u dhabar adeegno soo celcelinno waxaan leeyahay culimooy idinkana soo dhowaada allah inka ajirsiiyo gaalada allah naga dulqaada gaalada allah naga dulqaada murtidiinta wuxuu ilaahay qalbigooda ususoo hanuun wax kale allah duleeya murtid iyo gaal allah isku diro asalaamu calaykum sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ah ee gada oo munaasabada goobjoog ka ahaa ayaa ugu dambayn munaasabada soo gebagabeeyey الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أولا إلهي بقى مهد إسكاله سبحانه وتعالى إلهي نقول مي كلام كيسا جل وعلا أيان مهد علينا سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى مهديس كدب وحن مهد علينا علماء نصاب وقطي نقبض بعض الأندلس إيوه macallimiinta dugsiyada waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan laba qodob ku soo koobo qodob koobaad oo aan dadaarmayo waxay tahay aan u dadaarmayo culammada halkan fadhiso ee macallimiinta ah ee ka yimid gobolka waxaa weeyaan daafihiisa kala duwan waxaanu leeyahy jazaakum allahu khayran misaayaad gaar bayd leedihiin gaar ahaan raggiinna maanta halkan fadhiyo waxaad dhaheen dad ayaga iswado rabitaanna ku jiro siyaado cilmina dalbaayo waa misaayaad gaar ah ay dowladda leedahay dowladda ammaan waxaa ugu filan in ay tahay tii ilaahi subxaana wa tacaala kalaamkiisii lagu daraasaynaayey ee tasxiix qur-aanka lagu baranayay ammaan intaasa ugu filan qur-aanka in la barto waxaa lagu qaadan jiray wakhti fog waana loo xidhaysan jiray wakhtigii hore laakiin hadda ilaahay fadliga waxaa ah gogashuu kuu yeellaa moobeelladuu kugu jiraa culammada kaa doonaad ka dooranaysaa waxaa weeyaan asagoo tajwiid baad dhegaysanaysaa haddana asagoo mubaashar ah oo juhdi la soo geliya ladiin keenay oo macallin ah wakhti la soo geliyey qiraa'aadka la soo baray adinka marka waxaan idin darma inaad sabartaan waxaan idin jecelnahay marka aanan jecelnahay inaad noqotaan kuwii wixii meesha la keenay baranayo xaqiijina inaad noqotaan insha allahu tacaala taxqiijisaan itqaanisaan juhdigiin isugu labalaabtaan wakhtigii dhan isugu geysaan leyla wanaharan wakhti waa yidhi hawsha idin taalana way badan tahay jiilkan mustaqbalka ah ee adinka aad gacanta ku haysaan inaad barbaarisaan wixii aad barateen aad bartaan adinkaa laydinka sugaya waxaan idin daarminaa marka sabar dulqaad taxamul adkaysi soo jeed macallinka waxaan leeyahay macallino wakhtiga wuu yaryahay waxaan kaa rabnaa in adigana wakhtigaagii in juhdigaada aniga adig laba laabto macnaha waxaan rabnaa wakhtiga nagu yar iyo waxa aan qaadanayno in aan waxa qaadanayn ay bartaan macnaha dowladdii cabdullahi ibni mascuud litasxiix qur'aan alkariim maanta oy taariikhda tahay kun afar boqol afartan iyo toddobo way noo furan tahay insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala yacni adinkoo intaanne ufiqiina ka sii fiican yahay aqoontii lasii kordhosay ilaahay subxaana wa tacaala nabad nagu gaarsiya ilahi kan ka baryana jalla wacala waxaa weeye waynoo furan tahay dowladii dadaal iyo juhdan isku ognahay maanta maalin aynu isu imaan doona waxaan rajaynaynaa ufiqiina oo sare kacay iyo adinka ummadiina ku filan waxaa weeye inaan isu imaan doona insha allahu tacaala hada huwa billahi towfiiq wa aakhiru dacwaana an alxamdulillahi rabbi alcaalamiin guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawaa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu نصرا فاسجدي لله شكرا